barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efhimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco saddexi labaatanka februari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aanu dhegaystayaal idinkugu hayno barnaamijka maanta waxaa ka mid ah
masaafada aadka loo sii soconaya loo ciyaar gudayo oo dheer waxaa weeye masaafadaasi wax badan bay maraysaa dhibta inta badan waxay ku dhacaysaa qofka wax doonaya gabadha iyadoo dee beradeeda baad ugu tegaysaa soo garanmaysid laakiin ninka labalugoodka ah ee doonaya bay masaafada ku dhacaysaa soo garan maysid markaasoo kale gabadhu waxay mudan tahay yaa inaad maanso u tiriso waa abwaan maxamuud jaamac xaraga oo ah abwaan dhallinyaro ah oo aqoon gaar ah u leh nolosha baadiyaha waxaana uu ka warramayaa sida ay dhallinyaradu u haasaawo tagaan miyiga
kaalmihii heesaha ayaa iyaguna doorkooda ku leh waxaana ka mid ah heesaha idiin soo xulna
war ha cabsan ha cabsan cool ma jooge hooy ha cabsan
macaruurtiniba ceblaahi cawame jambuqaysa ceblaa
sidoo kalena xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u ballansan kuwii tobanka subaxnimo jimcaha maanta ah inay cod u qaadaan qaraar soddon cisho ah oo xabad joojin ah oo ka dhaqangelaysa magaalada colaaduhu ay ka socdaan ee goota si gaar ah markaasi si gargaarka bani-aadanimo loo gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan halkaasi ruushka ayaa khamiistii ka horyimid qaraarkaasi waxaana uu ku baaqay in isbeddel lagu sameeyo qaraarkaasi oo ay soo jeediyeen dalalka sweden iyo kuwait maalin welina macad ah sida ruushka oo saaxiib la ah dowladda syriya uu qaraarkaasi ugu codayn doono khamiista ayaa dowladda maraykanku waxay sidoo kale cambaaraysay duqaynta ay ruushka iyo iiraan ku hayaan bariga goota laba maalmood oo isku xiga ayuu madaxweynaha maraykanka donald trump ka hadlayay weerarada dugsiyada waxbarashada ee ardayda lagu dilo isaga oo ku talinayo in macalimiinta la hubeeyo si looga hortago gumaadka ardayda madaxweynaha ayaa yidhi haddii aanan samayn feejignaan dheeri ah waa ay dhacaysaa marxaladan wax badan mar ay v o edu weydiisay inuu ka jawaabo madaxweyne donald trump macalimiinta sheegay inaysan hub u rabin fasalladooda ayaa waxa uu ka jawaabay in ay kuwaasi yihiin tiro kooban balse ay jiraan macalimiin arrintaasi doonaya oo badan waxaana uu intaasi ku daray in marka macalimiinta la hubeeyo ay dhacdooyinka naxdinta lahi joogsanayaan
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba markana waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada laascaanood noogu soo diyaariyay wariyaha v o eda cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni suuyaalka dhaqanka jimcaha maxamuud jaamac rago waxa uu ka midka yahay dhallinyarada inagoo ka waraysan doona dhaqanka soo jireenka ah ee dhallinyarada marka dhanka miyiga loo eego xagga ciyaaraha iyo sida nolosha miyigu ay ugu nool yihiin dhallinyarada haatani iyo kuwii hore waxyaabihii ay ka maqleen bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baan u salaamayaa cabdikariin olol amoo ku bilaabaya magacayga maxamuud jaamac warsame cabdikariin aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waan u mahad celinayaa bahda v o eeda barnaamijyada ay jimco kasta aanu uga baranay haddii aan ku bilaabo dhaqanka sooyaalka iyo soo jireenka ee dalkeenna runtii waa dhaqan aad iyo aada u wanaagsan marka laga eego meelo badan waayo wiilka iyo gabadhu marka isla sheekaysanayaan jacaylkooda waxaa ka soo qayb qaata sheeko dheer ee taxana ya sheeko dheer ee taxanaa baa kasoo bay soo martaa sheekadaasoo uu ninku abbaarayo matalan gabadha xilli jiilaalah wada sheekaysanayaan guurkoodana waxay ku beegayaan naqa guurkoodana waxay ku beegayaan naqa waxay wada sheekaysanayaan xilli jiilaalah xilli naqa xilli jilaalana way wada sheekaysanayaan waayo jilaala ayaa waxaa wada sheekaysinayey muddo a wiil iyo gabadh oo dhaqanka sooyaalka ee miyiga gabay buu ku marinaya isagoo oo iyadiina kula sheekaysanaya isagiina naftiisii siinaya go-aan gabayga waxaa ka mida uu tirinayo inan yahay hadda waa diraac xune haddii diriir inoo hooro oo dooxooyinkaoo dooxooyinkao dhan daadku mulaciyeeyo oo ilaahay dadabta ay kaa gashaan kula damaashaado na dawliilka waan garan lahaa mana dembaabin cabdikariiro waad aragtaa dhaqanka halkan tusaale ahaan kaa dhexgelaya nin dhallinyaraa baa tahay sooyaalka dhaqanka marka laga hadlaya miyiga wuxuu leeyahay ciyaaro wuxuu leeyahay in la soo gudo waxau leeyahay in meelo fara badan la tago waxyaabo badan bay dhallinyarada miyigu ku madadaashaan oo waxyaaba horena dhaqan bay ahaayeen oo ilaa haatadan lasii haysto bal ka waran haa haddii aan soo qaato hasaawagudku hasaawagudku wuxuu leeyahay tay gabadha iyo wiilku ninkaasi guriga wuxuu isku soo beegayaa xilliga la yidhahdo indho gududshaha indho gududshuhu waxa weeye waa marka cawaysinkii geela la maalo oo hal abbaara laga hurdo ilaa abbaara saddexda ilaa labada habeennimo buu guriga isku soo beegaya indho gududshaa la yihahdaa waa marka dadka waaweyn ee dee xildhibaanka ah oo xoolaha u soo jeeda ay seexdaan ya oo ay dhinaca dhigaan indho gududshahaasuu isku soo beegaya marka qisadaas annaga habeen nagu dhacday haa horena waan kaaga sheekeeyey waxaanu habeen habeenada ka mid a waxaanu issoo raacnay wiil aanu isku faamili nahay gabadh baanu kusoo gudnay masaafo dheer baanu usoo mar waxaanu ka soo tagnay meel la yidhaahdo ubaley gabadhuna markaa waxay ku sugnayd dooxada la yihahdo jicsi weyne masaafo dheer baanu soo socon soo socon soo soconnay hadhowna reerka duggiisii baanu galnay gudcur bay ahayd dabadeedna reerka duleedkiisi baanu marba kusoo durugnaa marba kusoo durugnaa marba kusoo durugnaa marba kusoo durugnaa ariga didmadiisa iyo geela jalleecadiisa oo ninka uu ka garanayo meesha in rag soo galay baanu iska eegin dabadeedna waxaan soo durugnaba reerka dabadiisi baanu soo fadhiisanay markaan reerka dabadiisa soo fadhiisanay buu isagoo in yar hore iga soo kaca labada nin guriga soo wada geli maayaan waa qaab weeye jaranjara oo la raacohaa gabadha inaanu la baxnaanu doonaynaa haa oo reer noo dhaqdo oo maxay ahayd to sheekadu waa kama dambayntii weeye oo habeenkii aanu garanaysa ayay guulaysan lahayn dabadeedna wuxuu soo durko oo soo durko horuu iga soo yaro kacay adna anoon yar ka dambeeya buu ila hadlayo wuxuu yii waryaah war hebel reerku halkan koob buu ku ilaaway show wux koobba ma aha gudcur bay ahayd show meesha gudcurku dhulka useekaayo indho gudushishii aanu ku jirno xilligu dee annaga qudha indho gudushu waa nahay dabadeedna indho gubi indho gubi weeye indho gudusha ma indho guba la yihahdaa show dameer baa meesha fadhiya hasaawgudka iyo magaranaysaa xalladda iyo magaranaysaa jabka uu leeyahay dameerka fuqiisii buu koob mooday dameerkii markaa fuqa ku dhigay dameerkii aanu gu booday labada iyadiiba argagixisaa nagu dhacday arigiina waa adida adduuna reerkii baadi ku kacay reerkii baa nagu kacay marka de waa dhaqankii hore sidaas u adkayd tusaale ahaan marka laga hadlayo oo kale sooyaalka dhaqanka ee aad samaynaysaan oo dhallinyaradu ay samayn jireen ciyaaraa la samayn jiray bal ka waran ciyaaraha iyo sida ciyaarta loo tumi jiray iyo sida la isugu iman jiray bal ka sheekee ciyaarta waa la tumi jiray iyadoo ciyaarta loo tumayo xeel iyadoo loo tumayo oo maadaama ciyaartu hadayan ciyaar markaa waxaa la dhahayaa ciyaarta isku laba dhacsan oo dubadhacsan waxaa weeye waa heego ciyaar heegaabaa meesha ka dhacaysa si gabdhaha aad ula sheekaysanaysid oo gayaankaagana ay kugu soo baxaan gabdho faamiligiina baad soo kaxaynaysaa oo mashxarad meesha ku gogoynaya gabadhaha mashxaradaas way ka qayb qaadanaysaa way soo dabaysaa siaagabdhaa jooga marka gabadhu gabdhahaasi kusoo hulanaysaa marka ciyaartii waa la feeraarinayaa waa la habaynaya marka la feeraariyo nimanka markaa musharaxa ee guurka musharaxaa baa ciyaarta loo daynaya oo mar walba isrogrogaya si ay gabadhi u beer qaadaan waa sarbeeb waa shukaasi sarbeeba dee marka dhibaato wuxuu leeyahay een, horumarkaasuu leeyahay een, iyo magaranaysaa heesooyaalku Isdhexgalka.
Ah, isdhexgalka Dhaqan wanaagsan baa.
Ah, dhaqan wanaagsan weeye oo haddana dee la is-ixtiraamayo oo dana la is ixtiraamayo oo gabadha dhibaato loo geysan aan gabadhii dhibaato loo geysanayno gabadhii magaranaysaa ee la- lasoo dhaweynayo oo wanaag la tusayo oo maxay ahayd gabdhaha kale oo wiilka garabkiisa ay ayana boqolkiiba boqol marxabaynaya ahaan abaanxarago waxyaabaha dadka sida weyn u taqaano waxaa ka mid ah dee ciyaaraha waad ka boodaa bal ka waran ciyaartii ugu dheerayd ee aad ka booddo ama heesii aad ka qaaday kuwa bay ahaayeen waa runta cabdikariin oo ciyaarta eh, waan ka boodaa eh, waana jecelahay boodadeeda Eh, sida ciyaarta eh, hurlebeenta eh, hanhaybsaanta eh, maxay ahayd toy cilciliska eh, maxay ahayd toy eh, jaandheerta maxay ahayd toy googoyska waxaaba la dhihi karaa hadda ciyaarta la yidhahdo googoyska oo kale meertadeeda iyo wax badan oon anigu aan ku daray baa jira waa garta oo aan anigu ku daro dhul aan dadku iska rogi karin baan anigu iskaga rogaa ciyaarta waxay ahayd toy hurlemeenta hurlemeentoo kale marka waxyaabaha miyiga oo kale waxaa yaalla sheekooyin aada u badan oo xagga dhallinyarada ah oo noloshooda ku xeeran marka dhaqanka laga eegayo bal ka waran haa dhalinyarada wax badan baa eh, taala marka laga eegayo dhaqanka eh, sida eh, magaranaysa shukaansiga eh, maxay tahay wadada dheer ay u marayaan waxaa la yihahdaa macal bulshada dhexdeeda maaragtay dhaqanka waxaa la dhahaya hebel waa social oo waa nin matalan xagga dumarka sheekada magaranaysa aad dee eh, ku baasay oo magaranaysa yaqaana sheekada dumarka een, shukaansiga soo garamaysad hebella waa afgarooc inta badan ninka afgarooca ah waa la kaxeeya oo waa in midin adeerkiisu shooshala u kaxeeya oo la jiida soo garamaysad inta badan een, maxay toy markuu gabdhaha u shukaaminayo een, maxay toy macalmaha maha u gaara bay leedahay ya gabadhu matala markaad u timaadid oo aragtay inaad nina weytid waxay dhahaysaa geelu labaliskii diid anna laba af ma ogoli odayaal waad iga xidhaysaan ya macnaha way dareesanta inankan loo ahaa soo garamaysad muxuu ku jawaabiya ninkaas sooshalkaa markaa sheekada een, een, qaban yaqaana wuxuu dhahayaa midig meel taagan taar ma higtee gacmuhuisu geynta iskutaa kuleeyaan marka walaal anagu eh, waa wada soconaa eh, gabdhahana kuna waa la sheekaysataa kowna waa guursataa marka eh, ninka hadeer eh, ma garanaysaa ee damaca iyo guurka een, een, ku- een, doonayana waa ninkani garab taagan Een, taas waa markii ninka gabadha taas waa markii ninka gabadha loo doonayay bal ka waran hadda waxaa la sheegayaa oo kale markii ciyaarta oo kale masaafo aada u fog baa loo ciyaar gudaya caawo dhan baa lasii soconaya bal ka waran aa masaafada een, aadka loo sii soconaya ee loo ciyaar gudayo oo dheer waxaa weeye masaafadaasi wax badan bay maraysaa dhibta inta badan waxay ku dhacaysaa qofka wax doonaya Een, gabadha iyadoo dee baradeeda baad ugu tegeysaa soo garan maysid laakiin ninka laba lugoodka ah ee doonaya bay masaafadu ku dhacaysaa soo garan maysid markaasoo kale gabadhu waxay mudan tahay yaa inaad maanso u u tiriso tiriso maasooyinka maxaa ka mid ah maasooyinka waxaa ka mid a inan yahay jacayl bay sirxo waasiloona haye soortana ma quto ninkaasoo man baan ahay habeenkii ma seexdo oo hurdad waygu sugukun wakaa jidhkaygi sinaa socmay waa hore habeenkii ma seexdo oo hurdad waygu sugukune hadba suuradaadoo kalaa lay sawiraya ama saafiya ila sadcaal waan ku sugayaaye ama samirka ii dhib adaan kuu soo aaribiya intaad bukoorada saa u saartid marka bukoorada dhakaa laga saara bukoorada dhulka laga saaraya waxyaabaha sheekooyinka sida weyn ku dhiirigeliya ama lagaaga sheekeeyo oo sooyaalka dhaqanka iyo odayaasha soo jireenka markuu yidhahda berigaan dhallinyarada ahaa halkaasaan soo maray halkaas waxyaabahaasaan samayn jiray intaasaan ka en- en- ka boodi jiray bal ka war marka een, odayaasha ay iga ke- sheekeeyaan sheekada een, sooyaalka iyo ma garanaysaa nolosha dee nolosha meertada ha soo wareegtay cabdikariin oo aad baan ugu raaxaystaa indhaguushahaas baan soo tegey reer baan kuurka usa galay waa soo socday waa soo socday dabadeedna reerka gelgelin ka horeysa cadday ahayd buu yidhi baasho awr aydina fadhiya awrka aydinka argu- wuxuu egyahay gelgelinta awrkii buu yimi baan oo saa u- baa awrkii wuu taagnaa buu yiri awrtu markay taagan tahay wata kala fogaysaa lugaha oo awrku wuu kaatay dabadeedna awrka sirbihiisa ilaa dabadiisa marka uu taagan yahay aydinka ah caddada tahay aqal ilinkii waad moodeysaa wuxuu aqalkii ilinkiisii baanba mooday labadii lugood awrkaas ku kakabiyey
oo galay oo kale Aye.
haraatiifu si beerkayga wadayoy waqtiga kaga dhig waa gartay sida xaqiiqdii Sax.
soo garan maysid Sax.
Een, odayga far baa jabnayd Waaga.
farta habeenkaas ay jabtay buu yidhi waa gartay uu kaaga sheekay Ah, wuu iga sheekeeyey laakiin habeenkii dambe aan kusoo noqday gabadhii waan la baxay buuyi waan guursaday qabwaan een, xarago een, waxyaabaha dhalinyarada haatan ma loo odhan karaa ciyaarihii iyo soo gudkii iyo in dhalinyaradu ay madadaalato oo golaha geela la isugu yimaado miigii weliba ku dambeeya dhalinyarada dhalinyarahaan ma sameeyaanna Een, niyow een, cabdikariin haddeer dhaqankii wuu isbedelay walaalow Een, sababtoo ah een, haddeer adduunkii waxaa een, aad u barabixiyey wax la yihahdo facebook iyo telefoon warimigu ma isticmaalaya haa oo isticmaa- isticmaalaya oo qaar geeli la jooga isticmaalaya qaar geeli la jooga isticmaalaya gabadhiiba waxaa la dhahayaa inta telefoonka lagula soo laba la dhahay awrki dhinaciisaan taagna Aye.
awrkii markii aad ku rafaadaysay oo aad shiidhaysay Aye.
haddeer dhinaciisaan taagna baad dhahaysaa shaashadun baad arka ka tusaysaa marka aaladda ayaa haysatay laakiin dhulka haddeer miyiga aad een, weli sooyaalkii iyo dhaqankii wuu ugu dambeeyaa waayo gabdhaha haddeer weli sidii baa loola sheekaystaa ee, laguna soo haasaa uu gudaa dhaqankeena sooyaalkuna aad iyo aad buu cajiib u ahaa waana wax lagu faano oo anigu runtii waan jeclahay garanaysaa ee la dhiirigeliyo oo bartii laga sii wadana wuu fiican yahay waayo waxaan waa wax ka awow ka awow ilaa ka ayeeyo ka ayeeyo aynu kusoo dhaqmaynay Een, marka dhaqanka sooyaalku aad iyo aad buu wanaagsan yahay waxaan marka anigu ku talin lahaa dhallinyarada een, waa inaynu dhaqankeenna adkaysanaa waayo waxaa lii qofku hadduu dhaqankiisa adkaysato yaa waa nin diintiisa adkaystay barnaamijka sooyaalka dhaqanka gabagabadiisii baan ku jiraa gabayada waa tirisaa hal iyo labo ugu dambeeya maxaad kusoo xidhaysaa anabaan xarago inay aadna u jeclaayeen geela oo iyagoo Dhaqaalayntiisa.
dhaqaalayntiisa oo magaranaysa kula sheekaysanaya macal dumarka oo magaranaysa ninku een, waa inuu badanaaba dumarka een, markuu macal kusoo hasaa u gudayo iyo marka uu een, soo abaarayaba waa inuu geel kaga soo duulaa golo geel waa inuu kaga soo duulaa sidii deebtayada oo ka timid dacaladii soolka iyadoo haraa dilan qabto dabagudyoonaysa dadibkii nugaaleed hadday dabis- damis ku soo siiso waxay soo taxnaataba hadday duurka dhexe joogto dalandoolka maantaa hadday duurka dhexe joogto waxay soo taxnaataba hadday daranta soo gaadho biyo culus darkeediiyo haddii daalan lagu hooyo haddii wadaamaha loo dardaro daakirka hortiisa in yaroo cabbaara intay dareerto daranta soo daaqdo haddii wiil dabeecada yaqaan dib ugu soo jeedso tambarkeeda iyo waxa isku mid ah malabka doocaan hadda waa diraacuni haddii diriirinoo hooro oo dooxooyinkeenoo dhan daad ku maraciyeeyo oo reerkeennu wada darsado dooxa wada daaqo oo ilaahay dadabta ikaa gashaan kula damaashaado naa dawliilka waan garan lahaa mana dembaabeen dhegaystayaal waxaa intaasu inoogu dhan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha nagala qayb qaadanaya waan maxamuud jaamac rag oo ka mid a dhallinyarada ah, sida weyn dhaqanka ula socota waxauna ka sheekeynayay sooyaalka dhaqanka dhallinyarada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan in had iyo jeer ay xusuusnaadaan dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa intaynu barnaamijkaasi mid la mid ah aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii sooyaalka dhaqankaanu intaasi ku dhaafno iyo cabdikariim olol jaamac haye adiga waxaad tiri hadda anoo yaraan wadankii kasoo tegay shukaansigaas iyo hasaawahaas la sheegay xaguu kaa maray Eh, runtii eh, inkastoo aan yaraa haddana xusuusteeda kuwa iga waaweyn aa raaci jirta aan aan xusuustaa Waa- inka- eh, inkastoo ereyada qaarkoodna ay igu cusbaayeen laakiin waxaan aniga aad u xusuustaa falastiin oo tan ka duwan tii bugaagta waraqadaha laysu dhexgelin jiray bugaaga taariikhdiisii aan soo akhristee Eh, warqadaa laguu soo geliy warqad jacaylaa soo gelaysa taasaan si fiican xusuustaa dadka facebooka iyo twitterka iyo en, snapchatka ku bilaabay kuma jirta waa waa shukaansi waa shukaansi aan cusbo lahayn kaas Ay.
wax banaanka iska yaalo oo aan mataqaanaa wuxuu inay ciriiri galaan bay iyo ku xiiso badan yihiin sooma wallaahi jaamacan waxay xasuusay sheekooyin xilliyada qaar ay hooyada iiga sheekeyn jirta sida baadiyaha loogu noolaa sida loo dhaqmi jiray sida loo sheekaysan jiray marka xoogaa yar bal hadda markaa fiirisoo kale badanaa waxaa la dhahaa xataa baadiyaha dadka hadda taleefanay wataan marka dhaqankan mis leedahay xataa baadiyihii waa ka soo yaraanaya aad geeli sumadiisa telefoon number baa ku qoran baa layidhi marka hal baadi ah haddaad aragtid waad wacaysaa falastiin baa kaa qabanayso hashaadii fiilka ahayd halkaasay maraysaa baa lagu leeyahay marka arrin arrin mataqaanaa xiise le waaye waxaan isweydiinayaa oo aan islahaa haddiiba hadda ay jirto nolosha saa u bannaan marka loo fiiriyo dalkeeni iyo haasaawihii hore oo xiisaha ugu badan ay ahayd dadku inay geeraar iyo suugaankooda hadlayeen hadda malaha haddii gabar loo diro geeraar ama mataqaanaa gabay ee, dee meel bayba iska dhigaysaabaan umaleyna mame hadda heesaha dhallinyarada laysku diraya ma u baahna heese waxaa jira ay dhallinyaro soo qaadaan dhallinyaradaasna waxaa fahmaya dhallinyarada kale la da-da ah waaya annaga wayna dhaaftay taas
markanaha waa dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno waxaa la dheelay kulmo ka tirsan yuruba league iyadoo wareeggii labiyo soddonaad uu soo dhammaaday haddana loo gudbay wareegga lix iyo tobanaad kaasoo isku aadkiisa maanta la samayn doono ha yeeshee kulmadii shalay dhacay haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta niis ayaa gooli waxbaa guuldar kala kulantay naadiga locomotive moscow atletico madridna waxay gooli waxba kaga adkaatay naadiga f c copenhagen dinom kev iyo a k atenisna goolla'aan bareeja ayay ku kala baxeen lazia iyo shan gool waxay dusha u saaristeen naadiga f c s b ee bucharest ee dalka rumania ka dhisan waxaana naadiga lazio ay guushaasi u ahayd mid muhiima ay ugu soo gudubtay wareegga lix iyo tobanaad sidoo kale kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa naadiga kubadda cagta ee napoli ayaa laba gool waxba kaga adkaatay naadiga raisin ball sport libzig ayaa heshay labadaasi gool kuma filnayn naadiga napoli waana ay ka hartay wareegga lix iyo tobanaad kadib marka labada lugood la isku daray naadiga kubadda cagta ee napoli iyo libzig ee dalka jarmalka ka socda ay ku kala tageen saddex gool iyo saddex gool taasoo dhinaca farqiga goolasha u saamaxday in ay naadiga raisin ball sport libzig ay wareegga kale u gudubto AC Milan gool ay kaga adkaatay naadiga Resgad halka Arsenalna guuldaro laba gool iyo gool kala kulantay naadiga Ostersunds ee dalka Sweden ayaa shay guuldaradaasi naadiga Arsenal waxba uma aysan dhimin lugti koowaad ayayse hore usoo shaqaysatay waxaana labada lug marka lasku daray naadiga Arsenal ay kusoo baxday afar gool iyo laba gool naadiga Real Sociedad iyo Salzburg oo dheeleen laba gool iyo gool naadiga Real Sociedad ee afka ciida loo daray dhegeystayaal Atletico Bilbao iyo Sporting Moscowna laba gool iyo gool naadiga Atletico Bilbao ayaa ku guuldaraysatay Atlanta iyo Borussia Dortmundna gool iyo gool ay isla dhaaf waayeen dhegeystayaal wareegga isku aadka lix tobanaadka oo maanta ka dhici doona magaalada nyon ee waddanka switzerland waxay kooxuhu markaasi soo baxay ka mid ah naadiga ac milan arsenal brusha dortmund atletico bilbow atletico madrid makse c s k moscow dinamo kiev lazio locomotive moscow resenbol sport lipzig blazen red bull zalzburg sporting lisbon lyon iyo zenit st petersburg lugta ugu horreysa ee kulamada is-aragga lix tobanaadka waxaa la dheeli doonaa siddeedda bisha march halka kuwatafaanalana la dheli doono shanta bisha abril samafaanalana waxa uu dhexi doona lixlabaatanka abril faanalana waxaa la qaban doona lix tobanka meyka oo ka dhici doona magaalada lyon ee waddanka faransiiska waro goosgoosa dhegeystayaal haddaan idin dulmarno ciyaartooyga goolka u qabta naadiga kubadda cagta manchester united iyo dalka spain david dehaya ayaa lagu wadaa in heshiis cusub uu naadiga united u saxiixo ciyaartooygii hore ee naadiyada kubadda cagta ac milan iyo inter milan sulementare ayaa u saxiixa naadiga deportivo la karanya heshiis cusub saddex-iyo soddon jirkan ayaa sidoo kale hore ugu soo celiyay naadigada sunderland iyo bortsmouth ee dalka ingiriiska dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xubintii ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan ee, waa xubintii heesaha nimcadareen iyo cali dhaanto dhegeysa habboon
war ha cabsan ha cabsan cool ma jooge hooy ha cabsan
macaruurtiniba ceblay cawame jambuqaysa cebla
war ha cabsan ha cabsan cool ma jooge hooy ha cabsan
macaruurtiniba ceblay mejan caawo buqaysa cebla gacmaleedoy si gooba gaardimow tumanaaye si gooba gaardimow tumanaaye dhalgoobeedoo garbaynagu tahay dhalgoobeedoo garbaynagu tahay dhalgoobeedo
isigoba gardimow tumanaye isigoba gardimow tumanaye dalgoobeedow garbey nagu tahay dalgoobeedow garbey nagu tahay dalgoobeedow
sharaxada raxada sideegaya shaashka la saaraan indhaa farax weyn galisayey allahu nooy allahaadoo
goohareenka areenko sidii barqabkee la roogayaan indhaha farax weyn geelisaye allahunow ina abo
raxada raxada sideegaya shaashka la saaraan indhaa farax weyn galisayey allahu nooy allahaadoo
goohareenka areenka sidii barqabkee la roogayaan indhaha farax weyn geelisaye allahunow ina abo
sidii gacal waayo iswaayaan indhaha farax weyn galisaye sidii geyigeeniyo cidaad indhaha farax weyn gelisaye
sidii gacal waayo iswaayaan indhaha farax weyn galisaye sidii geyigeeniyo cidaad indhaha farax weyn gelisaye war ha cabsan ha cabsan cool ma jooge hooy ha cabsan
macaruurtinibaha ceblaay caawame jambuuqaysaay cebla
war ha cabsan ha cabsan cool ma jooge hooy ha cabsan
macaruurtinibaha ceblaay meejan caawo buuqaysaay cebla gacmaleedoy si gooba gardimow tumanaye si gooba gardimow tumanaye dalgoobeedow garbey nagu tahay dalgoobeedow garbey nagu tahay dalgoobeedow
gacmaleedoy si gooba gardimow heestaasiina dhegaystayaal waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulo jaamaci anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doonno saacadda geeska afrika marka ay tahay afarta galabnimo nabadgelyo
sharaxada raxada sideegaya shaashka la saaraan indhaa farax weyn galisayey allahu nooy allahaadoo
goohareenka areenko sidii barqabkee la roogayaan indhaha farax weyn geelisaye allahunow ina abo